galab wanaagsan meel kastoo aad naaga dhegaysanaysaan wararka galabta oo bisha augosta ay tahay afar waxaa ugu waaweyn kow iyo toban qof oo kale oo xanuunka coronavirus ugu dhintay gobolka victoria iyadoo afar boqol iyo soddon iyo sagaal kays oo cusubna la diiwaangeliyey gobolka queenslandna waxa ay qabteen saddex nin oo lagu eedeeyey inay si sharci daraa xadka gobolkaasi ku galeen dowladda victoria ayaa soo rogaysa ciqaabo adag oo la marinayo dadka ku guul daraysta inay guriga joogaan inta ay karantiilka ku jiraan iyadoo dowladdu ay soo rogtay shan kun oo doolar oo ganaaxa oo markiiba qofka loo goynayo haddii guriga laga waayo askar ka tirsan ciidanka federaalka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa guryahooda ku booqday saddex kun oo qof balse siddeed boqol oo ka mida dadkaasi guriga ma aysan joogin markii loogu tegay kow iyo toban qof oo kale ayaa victoria ugu dhintay xanuunka coronavirus iyadoo dadkan intooda badan ay ahaayeen dad deganaa xarumaha lagu xanaaneeya dadka waayeelka ah premierka gobolka victoria daniel andrews ayaa digniin u diray dadka karantiilka ku jira oo uu sheegay in guryaha markasta lagu soo garaaci karo haddii albaabada lagugu soo garaaco ayuu yiri waxaa lagaa filayaa in guriga lagaa helo looma ogola hadda ayuu yiri qofka iskarantiilka ku jira oo xanuunka laga helay inuu xataa jimicsi bannaanka uga baxo mana aha buu yiri go-aankanu mid si sahlan aanu u qaadanay laakiin waxaa lagama maarmaan ah in booliska iyo ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha caafimaadku ay helaan qof kasta oo guriga ku karantiilan qofkii guriga joog la yidhaahdana macnaheedu yahay inay guriga joogaan tirada guud ee dadka waddanka oo dhan covid nteen u geeriyooday ayaa hadda gaaray laba boqol iyo soddon iyo laba qof hogaamiyaha mucaaradka xisbiga leybarka antony albanisana waxa uu dowladda ku boorinayaa inay hubiso in baarlamaanku uu kulankiisii yeesho iyadoo guddiyo baarlamaanka ka tirsan hadda ay baarayaan sida dowladdu ay markaasi u maaraysay faafka xanuunka covid nteen dhegeysi ka socda aqalka sanadka maanta ayaa lagu eegayaa sida dowladda federaalk ahi ay uga jawaabtay xanuunkani iyadoo mucaaradku ay doonayaan in si gaar ah isha loogu hayo ama diiradda lagu saaro xarumaha dadka waayeelka lagu hayo master albanise ayaa sheegay in baarlamaanka lagu wado inuu kulmo bisha augosta labaatan iyo afarteeda aysanna jirin ayuu yiri wax caddaynaya in xanuunku uu baarlamaanka ku fidayo ama hore ugu fiday gobolka queenslandna saddex nin oo ka yimid xaafadda logan ee magaalada brisbane ayaa si sharci daraa ku galay gobolka queensland iyagoo ka yimid victoria raggan ayaa wajahaya baa layiri maxkamad kadib markii ay waqti kusoo qaateen goobo xanuunku uu ku badan yahay oo gobolka victoria raggan ayaa yimid magaalada kuulangata labadii bishan augost iyagoo soo maray ama kasoo gudbay xadka gobolka new south wales raggan ayaa laga baaray xanuunka coronaviruska waxaana la sugayaa natiijada baaritaanadaasi iyadoo ay jiraan walaacyo ah inay wakhti ku soo qaateen magaalada melbourne laba iskuul oo sydney ku yaalana waa la xiray kadib markii saddex arday oo iskuulkaasi dhigata laga helay xanuunka coronavirus iskuuladan oo kale ah bonirig high school iyo greenway park public school ayaa la xiray si loo nadiifiyo maanta oo talaada ahayd caruurta markaasi ayaa guryaha wax lagu bari doonaa iyadoo lagu dhawaaqi doono marka dib loo furayo iskuulkaasi haddana waa saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada beed qayb ahaan waa daruur toddobiyo toban digrie adhaleyd inta badan waa cadceed iyo afariyo toban digrie melbourne waa xoogaa roobaba kow iyo toban digrie sydney waa cadceed iyo labayo labaatan digrie brisbane qayb ahaan daruur labaatan iyo afar digrie intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wararkeenni maanta oo talaadaha bisha augostana ay tahay afar magaciguna waa xasan jaamac